halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha mayna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo bar saaq dhexe oo habeennimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
runtii waa farxad lagu aada loogu farxo waana runtii sharaf weyn bay aniga iyo dadweynaha soomaaliyeedba u tahay runtii haddaan dib ugu yeer laabtana siyaasaddu way wejiye badan tahay alxamdulilah runtii waa in dadaalna way u baahan tahay marka muddo laba sannadoodaan ku shaqaynayay si la ii doorto
taasi waxaa ahayd raaqiya ismaaciil oo noqotay maayarka ama guddoomiyaha degmada islington ee london iyada oo noqonaysa mid ka mid a haweenkii ugu horreeyey ee iyagoo xijaaban ka mid noqda guddoomiyaasha degmooyinka ee london kana mid ah dalka boqortooyada britain waraysi ayaanu idinka hayna waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda al-shabaab oo xalay fiidkii weerar ku qaaday tuulada bilisqooqaane ee hoos tagta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose qodobadaasi iyo kale ayaad dhegeystaal maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
booqasho dhif iyo naadira ayaa safiirka maraykanka u jooga dalka shiinaha terey bristad waxa uu ku tegay islamarkaasina uu ku booqday deegaanka lagu magacaabay ka gooso shiinaha intiisa kaleeto ee tabiid waxaanu u jeediyey beljiin inay wada xaajood kula gasho hogaamiyaha buudistaha ee dibadjoogga ka ah wadankaasi amaba deegaankaasi warkan ayaa waxaa laga soo xigtay afhayeen safaaradda maraykanka u jooga halkaasi ambasador bristad ayaa sidoo kaleto wuxuu muujiyey walaaca la xiriira faragelinta dowladda shiinaha ay ku hayso xorriyadda dadka haysta diinta budiistaha ah ee degan tibitan kuwaasi oo aanan weli si furan uga hadli karin amaba u qabsan karin ayuu yidhi kulama diimoodyadooda sida lagu qoro war-saxaafadeedka safaaradda ay soo saartay ergeyga maraykanka u jooga dalka shiinaha wuxuu muujiyey walaaca muddada dheer laga qabay in la helo gobol madax bannaan waa tibet oo islamarkaasina leh amaradiisa gaarka ah dowladda shiinaha ayaa horay waxay u xadiday in ajaanibta wariyaasha iyo diblomaasiyiintaba ay booqan karaan gobolkaasi
madaxda qaaradda afrika iyo in ka badan soddon kun oo marti sharaf ah ayaa ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee koonfur afrika siriil ramafosa munaasabadan ayaa lagu qabtay caasimada dalkaasi ee britoria madaxweyne ramafosa ayaa ka hor doorashada waxa uu si kumeel gaara u sii hayay xilka kadib markii sanadkii hore xilka laga qaaday madaxweyne jacob zuma oo lagu eedeeyey musuq maasuq zuma ayaa eedaha loo soo jeediyey waxaa ka mid ah in uu labaatan milyan oo dollar ku bixiyey lacagtaasi oo ahayd lacagta shacabka uu ku bixiyey dib u habeynta dhismaha guryo uu gaar u leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a raaqiya ismaaciil oo ah hooyo asal ahaan soomaali ah ayaa loo doortay inay noqoto guddoomiyaha degmada islington ee london raaqiya oo hore usoo noqotay guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaa wakhtigan iyadoo ah haweeney muslim ah oo xijaaban soo galooti ah islamarkaana dhalsada britain haysata ayaa loo doortay xilka maayarnimada tartanka xilkan loo galay ayay uga adkaatay laba murashax oo kale haddaba raaqiya ayaa khadka telefoonka ee london waxay ugu warantay saara cabdi axmed
sida laygu doortay waxa weeyaan waxaan isku sharaxay inaan duqa magaalada noqdo meerka islington ayaan isku sharaxay kol hore marka waxaan ku najaxay inaan ku helo deputy meer meer ku-xigeen baan ku helay marka kabacdi sanad baan soo waday soo daadahaynayay markaa dabeetana kabacdi sanadii ku xigtana waxaad doorashadiibad ku guuleysatay aad ku noqonaysay meerka islington xafladuna maasha allah si alxamdulilah noogu dhacdo meeqo qof ayaad uga guulaysato u sharaxnayd xilkaasi saddex qof baan ku tartanay saddexda qof baan ku tartanay waxaa ahayd haweeney iyo nin marka alxamdulilah waxa codkayaga aan ku kala kacnay iyaguna waxay ahaayeen gabadhu waxay heshay shan cob aniguna waxaan helay toddobiyo toban aniguna waxaan helay labiyo labaatan ninkuna wuxuu helay toddobiyo toban waa gartay marka sidaas ayaad adigu ku guulaysatay marka labada qofee kaleeto ma wadankay u dhasheen mase waa dad soo galootiya asal ahaan labada qofoo kaleba irish bay asalkoodu ahayn laakiin dee halkan ku dhashay oo ku koray baan malaynaya waa tahay adigu maxay kaaga dhigan tahay in lagu doortay magaaladan adiga oo dumar ah muslim ah soomaali ah xijaaban aragti ahaan runtii waa farxad lagu aada loogu farxo waana runtii sharaf weyn bay aniga iyo dadweynaha soomaaliyeedba u tahay runtii haddaan dib ugu yeer laabtana siyaasadu way wejiye badan tahay alxamdulilah runtii waa in dadaalna way u baahan tahay marka muddo laba sanadoodaan ku shaqaynayay si la ii doorto uu la shaqeeyo xildhibaanadii aan la shaqaynayay si aan doorashadu ay aan ugu najixoon ugu guuleysto waayo markaad position doonayso wakti dheer bay qaadataa juhuud badan bay qaadataa in lagugu doorto marka sida aawadeed baa laygu doorta magaaladan marka hadda meeyarka lagugu doortay ma dadka soo galootiga iyo soomaalida yaa u badan mise sidee ayaad fursaddan ku heshay walaahi horta waxa fursad marka asalkeeda magaalada layga doortay go- degmada layga doortay islinson cid waliba way degtaa marka ma odran karo ajanib percentka horta ajanibku dooranaysa markaad ingiriiska joogto meel meel weliba anigu halkanan ku noolahay islington caddaan bay u badan taha oo dad cad baa dadka doorta marka waad arkaysaa diversityga siday meeshu tahay doorasho waliba sibay u dhacdaa marka waxa weeyaan qofku wuxuu soo qabtay baa lagu tixgeliyaa shan iyo labaatan sanadood baan islington ka shaqaynaya waagaa lay doortay markaa shan iyo labaatankaa sanadood dad badan baan lasoo shaqeeyey voluntary sectorkaan lasoo shaqeeyey dadweynahaan lasoo shaqeeyey iskuuladaan lasoo shaqeeyey marka kolley kolleyba qof aniga caanaan ahaa markii two thousand twelve lay doortayna iyada lafteeda waxa laygu qalabyadeydii laygu doortay fifty seven percent of the food baa laygu doortay markaana waxay ahayd dee shaqaan hore usoo qabtay iyo garasho la garanayay waayo qof aan la garanayn runtii wuxuu qabto amba wuxuu qaban doono way adag tahay sida runtii uu u gudbi karaa inta badan marka maxay uga dhigan tahay dhalinyarada soo koraysa ee soomaali soomaalida asal ahaan kasoo jeedo inay arkaan bal gabar xijaaban oo muslim ahoo soomaali ah in xilkaasi ay qabatay ama magaalo loo doortay maxay uga dhigan tahay iyaga qudhooda saare horta maasha alleh aada baad umahadsan tahay aniga gabadh baa tiri anigu hooyo soomaaliyeed baan ahay oo runtii gabadhba ma ihi ma garatay marka alxamdulilah dhalinyarada soomaaliyeed way u baahan yihiin horta waxay u tahay iyaga fursad weyn oo jansa waayo iyagu waa dad halkan ku dhashay ku koray iskuulle ka tegey jaamacada ka tegey garanaya systemkii laakiin marka waxay u baahan yihiinun ina indhaha loo furo iyo dariiqada la tuso marka waxaan umalaynayaa inay kasoo bixi karaan wadankan ingiriiskian ku nool nahay ambaba duqa magaalada ee magaaladaba haysta ambaba ay kasoo bixi karaan prime minister uu kasoo bixi karo taana waxay ku xidhan tahay inay dhalinyaradeenu aad wadanka u dhex galaan oo ayna iska soo qabanin wax walba ay yidhaahaan the they need to be inay involve ahaadaan maxaa la yidhahaa siyaasada wadanka ha oo aad mujtamacii lasoo shaqayso oo aad wakti badan iyo juhuud badan geliso waayahay raaqiyo markaan ku celcelinaya gabar adigoo ah waxay ujeedadeeda tahay micnaha in adiga oo haweeney ah waa wax lagu macnayn karo gabarnimo micnaha haween adigoo ah ayaad soo baxday hadda marka maxay tahay fariinta aad u diraysid gabdhaha yaryar ee soo koraya markaan sidaas u dhigo inay ku arkaan aragti ahaanna maxaad odhanaysaa wallaahi gabdhaha yaryar maasha alle soo koraya iyo kacaankeena soomaaliyeed calanka meel weli ka joogaan boorta waxaan odhan lahaa marka u horeysa siya waxaan la yidhaahaa siyaasada noloshay barhkeeda badan weeye siyaasadu ma waxay go-aan lagu soo jaray inaad daba fadhiisataa mise dadka kuu soo jaray inaad barbar fadhiisato tidhahaa anaku kaas ma nihina kaasaan nahay sidaasay mujtamaca iyagu u baahanya marka inay aada u galaan siyaasadda oo xisbi walba ay ka mid noqdaan oy member ka noqdaan waayo qofna xisbi kama soo bixi karo awel dadweynaha looma soo bandhigi karo ilaa xisbiga golaha dhexe hoostiisa laga soo doorto golaha dhexena waxaa lagaga soo dooran karaa qofku markuu member xisbiga ka noqdo ee lasoo dhigo dadka doonaya inay soo sharaxaan marka qofkani ma qof u qalmaa mujtamacii mise qof aan u qalmin iyagaa codkaana dhiiban kara soomaalidu waa inay ogaataa codkoodu inuu mid ay kasban karaan oo qofkay doonayaanna soo keeni karaan golaha qofka aanay doonaynin ay golaha ayna soo keeni karin xisbiga doontaba ahaw laakiin waa inaad xisbi member ka ahaataa ood ogaataa inaad adigu m bna ridi karto m bna keeni karto
raaqiya ismaaciil oo khadka telefoonka magaalada ugu waramaysay saare cabdi axmed oo ku sugan washington halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington kooxda al-shabaab ayaa xalay fiidkii weerar waxa ay ku soo qaaday saldhig ay tuulada bilisqooqaane ee hoos tagta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kaleeto kuwa amisom xeradaasi ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaasta guddoomiyaha deegaanka bilisqooqaane ayaa v o eda uu sheegay in weerarkaasi ka sokow aysa jirin cid ciidamadooda oo waxyeelle ay soo gaartay wuxuuna intaasi ku daray in al-shabaab ay jiiteen sida uu leeyahay maleeshiyadooda oo dhaawac ama dhimashaba ay soo gaartay khadka telefoonka ee qooqaane ayaan kula xiriiray muuse macalin aadan oo ah guddoomiyaha deegaankaasi
walal waxa waxaa uga dhaceen dee kuwii xumaa ee dhagarqabayaasha ahaa ee al-shabaab ahaa xaaladooda warkooda waan ka warqabnay waan la soconnay xilligu islaamku de uu cibaadaysanayo oo tobankii dambe caawiya bilaamaysaa soon waxaan baarihii tobankii galabnimo waxaan maqalnay inay xaggeena soo aadeen oo dhanka waddada kismaayo ay naga soo aadeen annagoo diyaar way haddana na soo galeen waa gartay marka yaa wax ku noqday weerarka idinku soo qaadeen walaala waxba wa wax ku muddo laba saac iyo bar habeennimo ay ahayd istanbay baanaan u ahayn muddo laba saac iyo bar laba aag oo ay naga soo galeen marka annagana waa u diyaarsaneen xabaddii ay rideen ba annaguna waa jawaabteedin baan siinay waa gartay marka cid khasaare ay soo gaartay ma jirto miyaad leedahay walaal annaga horta wax khasaare oo naga soo gaaray malaw annagu eeg meesha waxaan ku aragnay qof ay oy jiideen oo meedaha de habeenkood curna way ahayd laba saac iyo bar habeennimo ay ahayd roobabow roobabowna way tahay laba saac iyo bar habeennimo qof meel ay ka jiideen oo qof dhintay aada ugu eg oo lafiisi meesha yaalaan baanu aragnay wax kaloon aragnayna malayaho ay un naga carareen waa gartay al-shabaab deegaanka qooqaani afmadow waddada aada dhinacaasoo dhan way joogaan dhulkaasoo dhan ayay ku jiraan jubbada hoose qayb ahaan ayay haystaan jubbadii dhexoo dhan way haystaan caqabad intee la eg ayay ku yihiin howlgalkiina iyo isu socodkiina xataa markii la fiiriyo dhinacyada aad kala degan tihiin
walaal horta waa runtaada oo ilaa iyo ma ay joogaan laakiin waxaa jooga dalka waa toban toban iyo horta labaatan labaatan inta hadda dhulka xorta ah dhulka kore ma aqaano jubbada dhexe dee wixii ka joogaanba way joogaan taas waa waa ka warqabnaa laakiin hadda intan ay joogaan afmadow iyo doobley iyo annaga iyo toban toban iyo meel saas ay galgalaan marka bishan rabalaanu islaamka u cibaadaysanayo iyo wax soo turtuuraan maogi hadda wax ciidan oo weyn oo toos iyo toos ee malaho markaan waddada qaadno oon ciidan ku baxnana ma aragno tobanio meelaasay duurasha ugu jiraan waa garta marka hadday toban toban yihiin toban tobankina idinsoo weerarayaan oo saldhigyadiinii oo xataa amisom ay qayb ahaan idin taageeraysa ay soo weerarayaan soo awood muuqato kuma laha jubbada hoose xataa al-shabaab xilligan
walaa de awood muuqato waxaysan awood muuqato aysan ugu lahayn haddii nimanka iga tabararta ay hayaan weerarkooda iyo dagaalkooda iyo intaa uu ka badan lahaa tabardaro badan baa hayse hadda wakti roob baa la gaaray gaadiid uma soconayn marka intaa yaroo biyaha ay meelaha kaa cabayiin bay jeesha ay ummadda ku dhidhibaayeen wax sii badan maaha hadda wax sii badan maaha insha allahu insha allahu howlgallada dambe ee hadda jubbaland ay qaadi doontana waxaan umalaynaa inta yaroo harte inaan israacin doono ilo madax bannaan ayaa noo sheegay in ciidamo jubbalana weerarkii ugu dambeeyey qooqaane lagu laayay sidoo kaleetana jug xoogan laga maqlaayay meesha saldhigga ay soo weerareen amisom waxay ku sheegtay xataa in weerarka ay soo qaadeen al-shabaab warkooda marka waxaad leeda waxaasoo dhan waxba nama gaarsiin walaala hadda meesha saldhigan kaala hadlayaa magaaladan joogaa waxaa iyada e laba qori oo baakicin bay soo rideen annagana waanuna ka badneen waxa ay soo rideen laba qori oo baakicin wax saas ay soo rideen jawaabtan qoriga xogtoodan hayna jawaabta aan u jawaabayna way carareen marka wax kale oo dhib iyo wax kale oo weerar weyn iyo wax juwaha weyn oo ay rideen ankee qori saban ma ayay ridin marka wax wax badan ma ay ahayn intaas ah annagana difaac baan ugu jirnay oo jawaabtoodin baan siinay
sidee khatar ugu yihiin al-shabaab guud ahaan dadka deegaanka gaar ahaana dhaqdhaqaaqyada jubbaland ee ka wado gobolka jubbada hoose
walaalaas waxaan iyada caad saarneen oo horumarkii ummadda iyo waxyaabihii iyo isku xirkii bulshada oo dhanba meelooyinka toban toban iyo shan shan iyo intay u istaagaan waan joognaa wax la dhaha la dhaha wax hadda ay soo ridaan waxaa waye waan joognaa way ka wadaan maahin hadda ciidan cudud lahoo wax weeraro oo wax hadda qabto sanadkan maan arkin wax intay wado galaan ama miino dhigaan un moogiye wax hadda toban tobankaas hadda xilliga roobka lagu jiro ee bisha rabalaan islaamka cibaadaysanayo hadda haddaad raesood u tagtana meelay degan yihiin meel fadli midna ma arkaysid intan hadda oo oo xorta ah waa gartay meelo badan ayaa naloo sheegaa xataa dadka gaadiidka isu socodka iyo inay xiran yihiin oo dadka aysan awoodin xataa inay isu socdaan magaalooyinka qaarkood taasi maxaa ka jira walaal ort hadda waxaa dhacay waqti roob baa dhacay annagee kismaayo hadda iyo belis qooqaani iyo degmada afmadow iyo way kala wada xiran yihiin waxaa isku furan belis qooqaani iyo dhobley baa isku furan hadda annaga iyo afmadow ankashaal iyo dara roobabta awgood baabuurtu baabuurta fel darafalka oo waaweyda qooqanada loo yaqaano moogiye baabuurta kale o dhan way ka xiran tahay kismaayo muddo bil ku dhowa wax baabuur oo weyn oo ka imaado mara dhulka waa dhoowey soo socodka gaadiidka xagga roobka iyo mina lahay un way moogiye hadda xag cadow oo naga hortaagan oo hadda ma jiro laakiin da kadib markuu roob dhaco dhulka waa iska adabla waxa la dhaho dhoobey wey sidaas ayaay buu soo socodka ku yaryahay moogiye hadda wax olo hadda naga hortaagan ma laho
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka xuduudda kenya iyo soomaaliya ku yaala ee bilisqooqaani waa muuse macalin aadan khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a taliyaha golaha militariga ee dalka suudaan cabdifataax burhaan ayaa booqasho ku tegay dalka masar halkaasi oo uu kula kulmay madaxweyne cabdifataax siisi faahfaahinta warkan waxaa qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni kulanka labada mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda masar saamix shugri iyo madaxa mukhaabaraadka ee waddankani sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada masar kulanka madaxweyne asiisi iyo alburhaaniga suudaan inuu ku qotomeeyo xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha oo ka dhexeeya xiriir soo jireen ah madaxweyne asiisi ayaa u sheegay madaxa golaha militariga suudaan in dowladdiisa ay si weyn ula socoto xaaladaha ka taagan dalka ay jaarka yihiin islamarkaasina xukuumadda masar diyaar ay u tahay inay taageero ay ka geysato sidii loo ilaalin lahaa deganaanshaha dalkaasi suudaan dowladda masar ayaa u taagan sidii dalka suudaan garab ay uga siin lahayd ka gudbidda xaaladda kala guurka islamarkaasina taageero ay ka geysan doonto sidii shacabka suudaan ay u dooran lahaayeen cidda hogaamin lahayd ayuu yidhi cabdulfataax asiisi madaxweynaha dalkani masar asiisiga xukuma waddankani ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inuu aada ugu kalsoon yahay shacabka suudaan inay ka gudbaan xaaladaha murugsan ee ka taagan waddankaasi cabdulfataax alburhaani madaxa golaha militariga suudaan ayaa dhankiisa ka xaqiijiyey in labada dowladood iyo shacabkuba inuu ka dhexeeyo xiriir aada u dhow oo ku salaysan iskaashi dhinac kasta waxaana aada u soo dhoweynayaa sida masar ay u garab taagan tahay dalkeena suudaan taasoo ah mid lagu ilaalinayo deganaanshaha iyo nabadgelyada labada dal xili suudaan ay marayso xaalad kala guur ah oo taariikhi ah ayuu yidhi cabdulfataax alburhaani sidoo kale madaxa golaha suudaan ayaa faahfaahin ka bixiyey heerka ay marayaan xiisadaha weli ka alowsan dalkiisa madaxweyne asiisi iyo alburhaaniga madaxa ka ah golaha haatan xukuma suudaan ayaa sidoo kale isku waafaqay sidii loo sii wadi lahaa iskaashiga labada dal gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa dhinacyada dhaqaalaha iyo xooga korontada haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey siduu u arko kulanka ay yeesheen madaxweyne asiisi iyo cabdifataax alburhaani madaxa golaha militariga dalka suudaan xaqiiqdii kulanka waxa uu ahaa kulan si weyn ay u hadalhayeen warbaahinta carabta sababtoo ah booqashada alburhaani uu ku yimid dalka masar ayaa qaar ka mid ah wadamada carabta ama dadka carabta waxay u arkayeen mid ay masar ku doonayso inay kaalin weyn yani ku yeelato isbedelada ku imaanaya dalka sudan sida aan wada ognahay sudan iyo masar darisnimada ka sokow waa laba dal oo muran dhanka xuduudda ah oo ka dhexeeyo sidoo kale waxaa jira welwel masar ee ka qabto inay xukunka dalkaasi ay la wareegaan kooxaha islaamiyiinta ah sida hore uga dhacda dalkan masar marka arrimahaas oo dhan laisku daro waxaa la dhihi karaa kulanka labada hogaamiye waa madaxweynaha wadanka sisi iyo alburhani waxaa la dhihi karaa waa mid dan u wada masar iyo sudan sababtoo ah xukuumadda qaahiro waxa ay doonaysaa inay saameyn ku yeelato xukuumadda imaanaysa mustaqbalka ee dalka sudan iyo golaha milatariga oo doonayo inuu gacanta kusii hayo qaybo ka mid ah xukunka ama awoodda dalka isagoo baqdin ka qaba qaybaha kacdoonka ka riiday dalkaas inay xukunka la wada wareegaan ka shaksi waxaan u arkaa in kulanka alsisi iyo madaxa milatariga ee sudan waxa uu ahaa mid xasaasiyad badan keeni kara ayna adag tahay inay soo dhoweeyaan mucaaradka dalka sudan oo u badan ee ururada bulshada rayidka ah ee hormuud ka ahaa kacdoonka ka dhaca dalka sudan arrimahan ayaa imaanaya xili weli dalka sudan ay ka taagan yihiin dibadbaxyo lagu dalbanayo in milatariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad madani ah oo shacabka sudan ay soo doorteen golaha milatariga iyo axsaabta iyo ururada bulshada ee kacdoonka ku riday madaxweyne albashiir ayaan weli heshiis rasmi ah ka gaarin qaabka looga gudbi karo xilliga kala guurka iyo sidii loo qaybsan lahaa awoodda xukuumadda maamulaysa dalka inta laga gaarayo doorasho xor oo xalaal ah bishii abriil ee sanadkani ayay ahayd markii xukunka kacdoon shacbi ah looga tuuray madaxweyne cumar xasan albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qahira
aad buu umahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni markana waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka kulamo door oo ka tirsan horyaalka talyaaniga oo haatan heer gebagabaha maraya ayaa kooxaha kubadda cagta ee napoli iyo bolonia iyo faransanona iyo kievo kulankii ugu dambeeyey xilli ciyaareedkan ay habeenkii xalay ahay sharagto soo gebagabeeyeen kooxda faransanona eber iyo eber bareejaha waxay ku kala tageen kooxda kievo kooxda kubadda cagta ee boloniana waxa ay saddex gool iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli oo iyadu guuldaro xanuun badan halkaasi ku laqday kooxda kubadda cagta ee farazanone iyo weliba kievo labadaasi kooxood ayaa waxay ka mid noqonayaan xilli ciyaareedkan kooxaha ku biiraya ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi talyaaniga walow kooxda janawa weli ay fursad haysato iyada iyo embolia hal dhibic ayay kala sarreeyaan oo kooxda embolia ayaa dhibic sarraysa kulamada u harsan oo maalinta barita ay ciyaari doonaan ayaana lagu kala ogaan doonaa ciddii ciyaaraha seerabida waddanka talyaaniga ku noqon hase ahaatee waddanka sbain kulan aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah ka dhacay koobka loo yaqaano coba del rey ee waddanka sbain ayaa ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxeen kooxaha kubadda cagta ee valencia iyo barcelona waxa ay labadan kooxood ciyaartooda ku soo gabagabooday laba gool iyo hal oo kooxda barcelona loogu awood sheegtay ciyaaryahan leonel messi ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona goolka ay la timid qaybtii dambe ciyaarta u dheliyey walow qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanada gamero iyo rodrigo ay goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee valencia sidaasina kooxda kubadda cagta ee valencia ayaa ku hanatay koobka waddanka sbain ee la yidhaahdo kooba dilray ciyaaryahan leonel messi ayaa kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona guuldarro labaad oo xanuun badan ay la kulmaysaa kadib markii horyaalka qaaradda yurube champions league ee ciyaarihii semifinalka ay barcelonas barcelona ee kooxda kubadda cagta liverpool si xaragale uga soo badisay haddaba macalinka kooxda kubadda cagta ee barcelona oo culays fara badan uu soo korayo ma laga yaabaa inuu kooxda la sii joogo mise waxaa suuragal inuu shaqadiisa ku waayo guuldarradan ku dhacday awgeed waxaa umuurtaasi la falanqaynaya cabdisaaq diyeeshe oo ku sugan magaalada siyaarol ee gobolka washington runtii guuldaradan ku dhacday barcelona waxaa la leeyahay waa calaamad kale ama guuldarro kale oo aad u weyn oo muujinaysa xanuunka ay leedahay ee barcelona ku dhacday iyadoo la filayay inay kaga soo kabsan doonto coba del rey wixii ka soo gaaray champions league iyo kulankii liverpool markaan dib ugu soo laaban ciyaartii dhexmartay valencia iyo barcelona kooxda valencia waxaad moodaa inay ka khidad fiicneed maanta kooxda barcelona sida ay kusoo gashay ciyaaraha ama game baleenkeeda koox difaac fiican samaysatay dhexdeedana ay fiicneed weerarna ku ciyaaraysa ayay ahaayeen halka barcelona buruunigeeda uu ka muuqday daal badan ama macnaha taatig la-aan taasoo la leeyahay waxaa sababteeda qaadanaya ama iska leh macalinka kooxda leyliya ee barcelona ernesto falfarde dhinaca kale ciyaaryahan leonel messi ee, da'dii soddonaad ayuu kor u dhaafay waxaana la leeyahay banoonigiisii xawaarihii lagu yaqaano ciyaaryahanku haatan hoos buu soo dhacay guuldaradan xanuunka badan ee hadda ku dhacday iyo wejigabixii anfield ay kala soo kulmeen suuragal ma ka dhigaysaa in ciyaaryahankan la soo gaaray wakhtigii uu iskaga tegi lahaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waa su-aal runtii aada laisu weydiinaya eh, in badan Eh, waxaa la dhihi karaa messi eh, geemkiisi maanta uu ciyaarayey waxyaabaha aad eh, ugu u dhex muuqday la tawayey waxaa ka mid ah inuusan haysanin ciyaaryahan ka ciyaara booska istaraakaha oo maanta wuxuu aad u tawayey eh, saaxiibkii suwares oo ka maqnaa kooxda kooxdana aysan haysanin nin kalenta ay ku bedesho haddii uu dhaawacmo taasoo la leeyahay maadaama ay hal istaraaka ay haystaan maxay usii diyaargaray waayeen nin eh, reserve ah ama lagu bedeli kara ninkan geemimka noocan oo kalenta uu maqan yahay Eh, marka messi waxaad moodaa inuu ma- eh, u muuqdo maanta nin garab la-aan ah Eh, wax badan su-aalo badanna ay ay ka soo baxeen laleeyahay guuldarooyinkan isu xigsaday xageebe uu- uu jahadeebuu macnaha qaban doonaa ma nin sii joogo kooxdiisa wax walba la qaybsada ayuu noqon doonaa mase isbeddel baa ku imaan doona oo meelo kalenta ayaa looga gacan haatintoona oo u dhaga nuglaanaya ayaa la leeyahay waa tahay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga taatanay kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascado inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkan kala socotana waa lantar soomaaliga v o a haatanna aynu ku wadansano qasiidadan nabi amanka qasaa'idkaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadyadu dikeminis lantar soomaaliga tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
abriga amado
صلابي أو توصل